waa shabakada warbaahinta elernews dot com waxay iin soo tabinaysaa warar xaqiiqa ah oo ku salaysan dhexdhexaadnimo
sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya degmada caalwaaq ee gobolka gadow inta la xaqiijiyey lix qof ayaa ku dhaawacantay qarax maanta ka dhacay gudaha degmadaasi lixdan qof ee dhaawacantay waxaa ku jira guddoomiyihii degmadaasi caalwaaq ibraahim guuleed jiko waxaana lagu soo waramayaa in qaraxa uu ka dhacay guri guddoomiyaha uu ka deganaa degmada waxaana dadka dhaawacmay ay u badan yihiin askar ilaalo u ahayd guddoomiyihii degmada ceelwaaq wararka laga helaya ceelwaaq ayaa sheegaya in qaraxa kadib la jaray isgaarsiintii degmadaasi islamarkaana la diiday isu socodka halka qaraxa uu ka dhacay ciidamo badan ayaana goobta gaaray oo dowladda federaalka ka tirsan kuwaasoo diiday dhaqdhaqaaqa dadka iyo midka gaadiidkaba ciidamada ayaa dadka iyo gaadiidkaba ka celinayay halka uu ka dhacay qaraxa waxaana halkaas laga qaaday dhaawaca guddoomiyihii degmada ceelwaaq ibraahim guuleed jiko iyo sidoo kale ilaaladiisa iyo dad kale oo shacab ahaa oo goobta ku sugnaa waxaana gurigan qaraxa uu ka dhacay wararku ay sheegayaan in looga arriminayay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ilaa iyo hadda saraakiisha gobolka gedo ee dowladda federaalka iyo kuwa degmada ceelwaaq wax faahfaahina kama aysan bixin xaaladda caafimaad ee guddoomiyii degmada ceelwaaq ee maanta ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay degmadaasi iyo sidoo kale cidda qaraxaasi ka dambeysay waxaana hadda lagu soo waramayaa in xaaladdu ay tahay mid caadi ah isgaarsiinta degmada ceelwaaq ayaana dib u soo laabatay